الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات جعل لكل موجود في هذه الدنيا زوالا ولكل مقيم انتقالا ليعتبر بذلك أهل الإيمان فيبادروا بالأعمال ما داموا في زمن الإمهال ولا يغتروا بطول الآمال صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل وسلم تسليما كثيرا عباد الله تفكروا في سرعة مرور الليالي والأيام واعلموا أنها تنقص بمرورها أعماركم وتطوى بها صحائف أعمالكم فبادروا بالتوبة والأعمال الصالحة قبل انقضاء الفرصة السانحة وأودعوا فيها ما يسركم عند الحساب يوم يقال للمحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تودعوا فيها ما يسوءكم ويحزنكم يوم يقول المفرط والمضيع يا ليتني قدمت لحياتي عباد الله كنتم بالأمس القريب تستقبلون شهر رمضان المبارك واليوم تودعونه مرتحلا عنكم بما أودعتموه شاهدا عليكم بما عملتموه فهنيئا لمن كان شاهدا له عند الله بالخير شافعا له بدخول الجنة والعتق من النار وويل لمن كان شاهدا عليه بسوء صنيعه شاكيا إلى ربه من تفريطه فيه وتضييعه فودعوا شهر الصيام والقيام بخير ختام فمن كان محسنا في شهره فعليه الاتمام ومن كان مسيئا فعليه التوبه والعمل الصالح فيما بقي له من الايام فربما لا يعود عليه رمضان بعد هذا العام عباد الله waxaynu ku jiraa bishii barakysnayd ee khayrka badnayd waxaan shaki ku jirin walaalayaal tobankii habeen ee bisha ramadaan ugu sii khayr ka badnaa inayna soo qaabileen oo caawadan ay ka bilaabmayaan insha allahu tacaala ugu horeyn waxaynu isxasuusinaynaa sidaa bishii u gashaaba dhaqsa ay ugu tegayso ayaa cumrigeennuna dhaqsa ugu tegayaa wakti kastoo ina soo maro ina dhaafaa da-deennii iyo cumrigeennii iyo xayaatadeennii wax ka go-ay oo laga jaray buu noqonayaa mid geerida iyo xabaasha iyo qabriga inoo dhoweeya ayuu noqonayaa dhammaanteen waa inaynu ku cimro qaadanno wakhtiga sida deg dega ah u jaraaya inoo maraya waa inay taasi inagu kalifto oo ay nagu xambaarto inaynu diyaar garowno oo had iyo jeer masiirkeen iyo halkaynu u soconno aynu aada iyo aada uga fikirro walaalayaal ramadaan badideedii way tagtay intii tagtay qofkii dadaali jiray ow si wanaagsan bisha u khatin si wanaagsan acmaasha khayrka ah iyo wanaagga u daba gooso kii kale ee gaboodfa la yimiyowna isdaba qabatee intaa ku hadhay dadaallo kaalay ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqo tobankaa walaalayaal bisha ramadaan ugu dambeeyaa waa toban habeen oo aada iyo aada u qiimo badan waa fursad aada iyo aada u weyn marar fara badanna dadka muslimiinta ah khudbadaha iyo meelaha kaleba waa looga sheegaa oo waa lagaga baraarujiyaa qiimaha ay leeyihiin waxaa u daliila rasuulkeennii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam isagoo marka horeba dadaali jiray ayaa haddana tobankan dambe wuu sii labanlaabi jiray dadaalkoo wuu usad kordhin jiray oo wakhtigiisu marka horeba dadaal buu ahaa iyo khayr sida qof kastoo muslimu og yahay haddana bisha ramadaan markay timaado dadaalka wuu sii kordhin jiray haddana tobankan dambe markay yimaadaan dadaalka wuu sii kordhin jiray sida axaadiista saxiixeynka ah aynu ku aragnay caaisha radia allahu canha wa ardaaha oo xaaskii rasuulka ah oo siiradii rasuulka tii ugu aqoonta badnayda ayaa waxa ay leedahay kaana anabiyu sala allahu alayhi wasalama yajtahidu fi lcashri alawaakhiri ma laa yajtahidu fii gayri waxaa kaloo ay leedahay kaana anabiyu sala allahu alayhi wasalama ida dakhala alcashru shadda mi'zarah wa axyaa leylah wa ayqada ahlah mar haddii tobanka dambe uu yimaado rasuulku calayhi asalaatu wasalaam dumarka ayuu ka fogaan jiray si cibaadada iyo khayrka iyo munaajaadka rabbiga aanu ugaga mashquulin guntigana dhiishuu iskaga dhigi jiray oo cibaadada uu u xansheeran jiro aada buu ugu dadaali jiray habeenkii waa noolayn jiray culimmada badidoodu waxay idhaahdaan habeenka intiisa badan wuu soo jeedi jiray laakiin in yar buu jiifsan jiray culimmada qaarna waxaba yidhaahdeen waxaa lafdigaa laga qaadanayaa wa axyaa leyla tobanka dambe mar hadday soo galaan habeenkii oo dhan inuu rasuulku soo jeedi jiray calayhi asalaatu wasalaam wa ayqada ahlah weliba carruurta iyo reerkiisa iyo ehelkana wuu kicin jiray si fursaddaa qaaliga ah ay waxa weeye uga faa'iidaystaan walaalayaal rasuulkeenna calayhi asalaatu wasalaam inaynu ku dayana aynala gudboon laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana noolayntaa habeenkana noolaynaya waxaa lagu noolaynayaa cibaadooyinka kala duwan akhriskii qur'aanka allabarigii subxaanahu wa tacaala iyo ducadii dikrigii iyo xuskii rabbi subxaanah waxa weeyaan salaadii cibaadooyinka caynkaas ah iyo guud ahaan cibaadooyinka kale ayaa lagu noolaynayaa walaalayaal habeenkii qofku xagga dambe wuu ka xagga hore wuu ka tukan karaa laakiin xagga dambe inuu kaco ayaa sii fadli badan sidaa awgeed qofkii doonaya inuu dadaalo habeenkii xagga dambe ha ka kaco xagga dambe ha ka tukado haddii xagga hore iyo xagga dambe labadaba uu tukadana way u furan tahay laakiin wuxuu iska ilaalinayaa uun inuu laba witri la yimaado laba witri ayuun baan lala imanahayn xagga hore haddaad ka witriyaysato witriga xagga dambe ayuunbaad ka tegaysaa haddii xagga hore aanad ka witriyaysanna xagga dambe ayaad ka witriyaysanaysaa markaa uga horeyn walaalayaal aada iyo aad aynu ugu dadaalno salaada iyo cibaadooyinka kaleba tobankan dambe habeenkii khayrka badnaa ee barakaysnaa ee leylatulqadriga la odhan jiray ayaa ku jira oo la daydayayaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala suuraddan ayuu habeenkaa ku soo dejiyey oo fadligiisa iyo qiimihiisa uu kaga warramaayo oo suuratu lqadri laydhaah innaa anzalnaahu fii leylati alqadr wamaa adaraaka maa leylatu lqadr leylatu lqadri khayrun min alfi shahr ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay habeen weyn oo qiimo badan oo qadarkiisu sarreeyo inuu yahay waana habeen la qadaro wax la qadaro oo sanadkaa si gaara wixii uu dhici doono habeenkaasi ayaa si gaara oo sanawi ah loo qadaraa habeenkaasi kun bilood inuu ka khayr badan yahay ayaa ilaahay ku sheegay aayaddaasi waa dhowr iyo siddeetan sano ayay ahlulcilmigu leeyihin macnuhuna waxa uu yahay habeenkaasoo dhan inaad khayr iyo cibaado iyo camal wanaagsan ku noolaysaa waxay ka sii khayr badan tahay dhowr iyo siddeetan sano xidhiidh iyo hadh iyo maalinba leh dhowr iyo siddeetan sano oo xidhiidh ahoo habeen iyo maalinba leh cibaado aad ku jirtoonad mar qura joojin ayay waxa weeye ka sii khayr badan tahay ummaddan ummadda nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam sidaynu ognahay cimrigeedu uu gaaban yahay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey mawaasim iyo madalo khayri ah oo cibaadada marka ay la yimaadaan ay meel sare ku gaadhayaan sidaa awgeed leylata alqadriguna habeenadaasi qiimaha badan ayuu ka mid yahay walaalayaal habeenkaa cibaado in lagu nooleeyo ayaa muhiima salaada in lagu dadaalaa muhiima oo wuxuu rasuulkeenu yihi calayhi asalaatu wasalaam man qaama laylata alqadri iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih habeenkaa leylatulqadriga qofka salaad isu taaga isaga oo mu'mina isagoo muxtasib oo ajar iyo abaal ilaahay kaga doonaya dembigiisii hore ayaa loo dhaafaa waxaa kaloo aynu aada iyo aada ugu dadaalaynaa ducada ducada waa in aada loogu dadaalo guud ahaanba tobankan dambe acmaasha la doonaya aada in loogu dadaalay ducadu ka mid tahay bay ahlucilmigu yidhaahdeen weliba tobankan dambena kuma gaar ahee bisha rabadaan oo dhan ducada waa lagu dadaalayaa aayaadka suuratulbaqare ilaahay kaga warramay soomka iyo rabadaanta iyo axkaamtooda wax ka mid a aayaad ducada ku saabsan baa ilaahay ku xigsiiyey ama aynu idhaahnee u dhaxaysiiyey aayaadka axkaamta bisha rabadaan ka warramaaya waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa inii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun aayaddaa aayaadka ka horreeya rabadaantay ku saabsan yihin aayaadka ka dambeeyaana rabadaantay ku saabsan yihin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa halkaa laga qaadanaya lagala baxayaa bisha rabadaan iyo inta la sooman yahay in ducada aada iyo aada loogu dadaalo tobankan dambena waa in aada loogu sii dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala isu dhuldhig ilaahay subxaanahu wa tacaala baahidaada u muujiso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad doonaysa adduun iyo aakhiraba u bandhigo ilaahay qalbi run ah run sheegaaya oo ikhlaas iyo ilaahay dartii ku camiran ilaahay subxaanahu wa tacaala ku bari ilaahayna wuxuu kuu ballanqaaday kuguna bushaareeyey inuu baryada ka aqbalayo caaisha radia allahu canha waxay rasuulka weydiisay calayhi asalaatu wasalaam haddaan leylatulqadriga waafaqa maxaan idhaahdaa camal kaloo khayra markaa uma tilmaamin waxaad ku tidhaahdaa bu waxaad tidhaahdaa ayuu ku yidhi allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii allahayo waxa tahay allaha cafiska badan alcafuwa min asmaa'i illaahi subxaanah cafiskana waad jeceshahay allahayoo iska kee cafidheh ilaahay oy cafidheh ducadaa ku celceliyo oo ku ducayso miyaynaan baahi weyn u qabin ilaahay subxaana wa tacaala inuu ina cafiyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo dembi dhaafo habeenkaa leylatulqadriguna tobankan dambe ayaa loogu rajo badan yay inay ku jirto weliba habeenada tiradu kala dhiman tahay sida caawa oo kale ayaa waxa weeyaan markaa loo sii rajo badan yahay habeenka toddobiyo labaatanaad baa loo sii rajo badan yahay laakiin habeenada kale qudhooda way geli kartaa sida awgeed qofku inuu tobankan dambeba wada dadaalo ayaa waxa weeye loo baahan yahay oo cibaadaadkaa kala duwan lagu dadaalo ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuuna waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa qalbigeenna inuu khayrka iyo daacada iyo cibaadada ku sugo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo wa astakfir allah alxamdu lilaahi aladii mana calayna biidraaki ramadaan ووفق من شاء فيه لنيل المغفرة والرضوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباad الله waxaynu aad iyo aad ugu dadaalaynaa tobankan dambe luزumu الmasaajid masaajida inaynu ku nagaano oo aynu aad u fadhino masaajida waayo tobankan dambeba waxaa la idhaahdaa cashru الmasaajid waa tobankii ay ahayd in masaajida lagu qaato masaajida la badsado fadhigooda iyo ku cibaadaysigooda iyo joogistooda mar kastoo qofku uu masaajidkii joogo waxay u dhowdahay inuu khayr iyo wanaag la yimaado wuxuu ka xanibnaanayaa suuqyada iyo sharka iyo waxyaabaha la isla dhex maraayo markaa masaajidka fadhigiisa ha la badsado wax fara badan oo fadli iyo qiimo ayaana ku soo arooray waxaa kaloo loo baahan yahay oo taa soo gelaysa in la ictikaafo ictikaafkuna waa mid sunno ah qur-aankana wuu ku soo arooray rasuulkeennana calayhi asalaatu wasalaam uu ka sugnaaday dadka muslimiinta ahina way ku ijmaacsan yihiin markaa qofkii ay u suuro gelayso si cibaadada uu ugu gacan bannaanaado o ugu faaruqo si munaajaadka iyo lafaqa rabbigii subxaanahu wa tacaala uu ugu gooni noqdo inuu ictikaafo ayaa wanaagsan waxaana lagu ictikaafi karaa masaajid kaste oo jamaacada lagu oogaayo waxa uu bilaabmayaa ictikaafku habeenka koob iyo labaatanaad oo caawa marka cadceeddu ay dhacdo ayuu masaajidka gelayaa halkaasi ayuu ka bilaabmayaa waxa uu ka soo baxayaa masaajidka oo ictikaafkiisii dhammaanayaa markuu doonayo tobankan dambe inuu ictikaafo maalinka rabadaan ugu dambaysa marka gabalku uu dhaco ee habeenkaa ciiddu ay soo gasho markaasi ayuu waxa weeye dhammaanaya marka ictikaafkaasina walaalayaal aada iyo aad buu muhiim u yahay waa cibaado qaaliya weeye tobankan dambe acmaasha fadliga badan ee sida gaarkaa la doonayo in loogu dadaalo ayay ka mid tahay waxaa kaloynu baraarujinaynaa qofkii ictikaafa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala fursaddaa uu waafajiyo ku mashquul cibaadaadka kala duwan weliba cibaadaadkan qofka naftiisa u gaarka ah ee qaasirka qofka ku ah inuu ku sii dadaalo wakhtiga ayaa fiican bay ahlulcilmigu yidhaahdeen sida salaada sida dikriga iyo wardiga sida ducada sida waxa weeyaan markaa akhriska qur'aanka cibaadaadka caynkaasa qofku inuu ku mashquulo ayaa muhiima waxaa jira wakhtigan aynu joogno waxyaabo khatara bahalkan moobeelka la yidhaahdo ee dhammaanteen aynu wada sidanaa uu iska hawl badan yahay qofkii hadduu masaajid joogo iyo hadduu ictikaafsan yahay iyo hadduu meel kale joogaba gacantuu ku hayaa marka waxaa dhici karta qofkii inuu furo haddii uu furona waxaa dhici karta inuu waxa weeyaan maaragtay ugu yaraan warar iyo waxyaabo aan loo baahnayn uula gala markuu ugu yar yahay sidaa awgeed waxa fiican inaad cid uun kala hadasho oo aad waxa weeye cidaad u baahato kala hadasho uun mooyaane inaad bahalkaana haddaad doonaysa inaad ictikaafta iska xakamayso xataa markanaad masaajidka iska joogtay aada cibaadaysanayso iska xakamee oo inaad qofuun ka qabato soo garaacay ama aada la hadasho mooyaane laakiin waxa weeye waxyaabahan kale barnaamijyadan kale faraha badan ee ku dhex jira waxa weeye in aada iyo aad qofku isaga xakameeyaa muhiima haddii laga tegi waayo qofkii khayr ama cilmi ama wax wanaagsan ka dhagaysanaya isagana waxa weeyaan markaa way u furan tahay walaalayaal guud ahaan aynu waxa weeye ku dadaala masaajidda qofkii aan xataa ictikaafahayni inuu masaajidka fadhigiisa badsado salaadaha ka soo horeeyo dadka marka la tukado waxa weeye si yar fadhiyo ka dambeeyo qur-aanka iska akhristo ducada ku dadaalo sunnayaasha iska badsado xataa qofkii aan ictikaafayni masaajidka sidii hore ha uga sad kordhiyo waxaa kaloynu walaalayaal isku baraarujinaynaa meeshanaynu joognaa kolley waa suuq suuqana tobankan dambe waa ogtihiin oo zaxmad badan baa ka dhacda oo imakaba meelahan dee waxa weeye dadku aada iyo aad buu ugu badan yahay bal hala isilaaliyo insha allahu tacaala kii suuqa soo gala ha isilaaliyo soomkiisa iyo rabadaantiisa ha ilaashado oo munkaraadka faraha badan ee kala duwan ha iska ilaaliyo cibaadadiisana ha ilaashado ka waxiibinaya soomkiisa ha ilaashado ilaahay subxaana wa tacaala ha ka boqo oo waxyaabaha faraha badan ee iibka dhex qaada aada iyo aad ha isaga ilaaliyo munkaraadka iyo mukhaalafaadka cadhda ilaahay keenayana guud ahaan aada iyo aad aynu isaga ilaalino ciddii markaa zakada bixin jirta bisha rabadaan zakadii aan iska bixinina zakadii waxa weeye ha iska bixiso dadkii walaalaheene hantida badane halkan ay kaga waxyeelowdayna waynu u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cawil khayr qaba ha siiyo mar kaste waxa ugu yaraynu awoodnaa waa ducade waynu u ducaynaynaa ka daalimayna inaynu u ducayno walaalaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala wax barakaysan ha usoo weydaariyo badnaantiiyo barakadu way kala duwan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu barakeeyo barakaysan baa wanaagsan wax badan oon baraka lahayn waxba badan ma taro ilaahay wax barakaysan walaalaheen ha siiyo ilaahay subxaana wa tacaala wax barakaysan ha siiyo ilaahay subxaana wa tacaala wax barakaysan ha siiyo waxaa kaloynu u ducaynaynaa qof walaalaheen ka mid ah oo waxa weeye dayn lagu yeeshay wuxuu inaga codsaday inaynu u ducayno ilaahay subxaana wa tacaala daynta inuu uga farajado ilaahay subxaana wa tacaala ha ka gudo ilaahay subxaana wa tacaala ha u fududeeyo ilaahay subxaana wa tacaala culayskaasi iyo dhibaatada ha u yasiro ilaahay subxaana wa tacaala sidii uu isaga bixin lahaa ha u fududeeyo ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo inta bugta ilaahay ha shaafiyo inta badqabta ilaahay ha u ziyaadiyo inta waxa weeye hanuunsan ilaahay ha u ziyaadiyo inta lunsanna ilaahay subxaana wa tacaala ha soo hanuuniyo allahuma inaa nasaluka aljanata wanacuudu bika min annaar allahuma inaa nasaluka aljanata wanacuudu bika min annaar allahuma actiq riqaabana min annaar allahuma actiq riqaabana min annaar allahuma inaka cafuwu tuxibu alcafwa facfu cana allahuma inaka cafuwu tuxibu alcafwa facfu cana اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه